alxamdulilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima clamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay diyooyinkii iyo magihii waxaynu la soo sheegay magta ninkii xorta ah ee muslimka ah inay boqol hanaa tahay haddii markaa ay camdi ama shibulcamdi tahayna in geeraa la adkaynayo oo saddex sifo un laga dhigayo oo laga dhigayo soddon qalmood afar jiraa iyo soddon shan jiraa iyo afartan rimaya haddii uu gef yahayna in diya mukhafafa ay ka waajibayso oo geel shan sifo u qaybsani ka waajibayo labaatan qaalmood oo laba jiraa labaatan qaalmood oo saddex jirsaday labaatan qaalin oo saddex jirsaday labaatan qaalmood oo afar jira iyo labaatan qaalmood oo shan jira ayay u qaybsamayseen waxaa halkaas sheekhu inoo sheegayaa diyada gafgaahi mararka iyo xaaladaha qaarkood ay adkaato oo ay taa camdiga ama shibulcamdiga la mid noqoto ayuu inoo sheegay wuxuuhi waa in qatala hadduu dila fi lashhuri alxurum bilaha xurmada dhexdeeda hadduu wax ku dila wahiya dulqacda wa dulxija waalmuxaram warajab wa afartaa bilood ow fi lxarami ama xaramka ayuu wax ku dilay ow qatala daa raxibin maxramin miday qaraaba yihinoo maxaarimdiisii ka mida ayuu dilay wajabat idiyatu waa waajibaysaa muqalladatan xaalay tahay mid la adkeeyey ayay waajibaysaa khada'an kaana ou camdaa ama khada iyo badheer ha ahaato ama camdi ha ahaatee diyadaasi markaa waa la adkaynayaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu wax dilo qofku bilaha xurmada leh bilaha xurmada lehna waxa weeye afar bilood halaadatun sardun wa waaxidun fardun baa la yidhaha saddex waaxidhiidhaan midna waa gaaroo dulqacda dulxija iyo muxaram waaxidhiidhaanoo labadaa sanadka ugu dambeeya taa sanadka ugu horraysa iyo rajab oo jumaado iyo shabcaan u dhaxaysaana iyaduna waa gaar afartaa bilood ee dagaalku dhexdeeda waxaaraanta iyo ashhurulxurumka la yidhaahdo ayuu qof dilay ama badheer ha u dilo ama ha u dilo gafe ama xaramka ayuu wax ku dilay xaramkana waxaa laga wadaa un xaramka maka ayaa laga wadaa xaramka madiina lagama wado oo inkastoo xaramnimada uu soo gelayo haddana ka maka unbaa loo jeedaayo asawi baa wuxuu leeyahay tadkiraha alasaxu cadamu taqliidi diyati bilqatli fii xarami lmadiina xaramka madiina iyada diya laguma adkeeyo ow qatala daa raxibin maxramin ama wuxuu dilay qof yacnii rixima oo ay qaraabo yihiinoo maxaarimdiisa ka mida oo bimacnaa haddii ay lab iyo dhadi kala yihiin aanay iska haynin ayuu dilay intaasoo masalaba diyadii waa adkaanaysaayoo macnaa geelii waxaa laga dhigayaa uun saddexdii sifo ayaa laga dhigayaa soddon halaadoo afar jiraa soddon halaadoo shan jiraa afartan halaadoo rimaya boqolkaasaa laga dhigayaa waayo saxaabada ayay arrintani ay ka sugnaatay inay taqliidkan sameeyeen walow markaa kayfiyada haba iska hor khilaafaan meelaha qaarkoode cali bni abi taala cumar bn khadaab ayaa waxaa laga wariyay man qatala fi lxarami aw qatala daa raximin maxramin aw qatala fi lashhuri lxurum fa calayhi ulu diyatu wa ulu diyo iyo ulu ayaa lagu yeelanayaa ruux dumarahoo markaa iyadoo tawaafka ku jirta lagu joogsaday oo dhibatayna iyadana sidaas ayaa cuhmaan iyadana wuu adkeeyey ibnu cabbaasna sidaas ayaa markaa laga sheegay sidaasay markaa dhammaantood isku waafaqeen ashhurul xurumna waa bilaha dee ilaahay minhaa arbacatun xurum afar markaa uu ku tilmaamay xurmo leh yasaluunaka cani shahri lxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir ilahay wuuhi dagaalka dhexdiisu la sameeyaa mid aadiyalaxaadu weyn weeye dadka waxa ugu madaxay man qatala khayra qaatila wa qatala fi lxaram qofka xaramka markaa isaguna wax ku dilaa dadka kuwa ugu madaxa adag ayuu ka mid yahay ayaa nebigu sala allahu alay slm uu ku tilmaamay wain qatala fi lashhuri اlxurumi hadduu wax ku dilo wahiya dulqacda wadulxija wاlmuxaram warajab weeyaan ow fi lxarami ayuu ku dilay ow qatala daa raximin maxramin daa rajmin rajmigaas ma jiro daa raximin maxramin wajabat idiyatu waa waajibaysaa alaaan bimacnaa iyadoo saddexdii sifoon laga dhigay ama muqalladatan iyadoo la adkeeyey khaطa'an kaana aw camdan had marka alaaan haddii la yidhahna waa saddexdii sifown muqallada haddii la yidhahna waa saddexdaa sifownoo isma khilaafayso wa fii camdi sabiyi sabiga badheerkiisa iyo walmajnuuni qowlaani baa ku sugan axaduma annahu camdun camdi buu noqonaya oo fatajibu fiihi diyatu lmuqallada ayaa waajibaysa wahaanina annahu khata'un gef ayuu noqonayaa waxay isweydiiyaan oo xaggii horena aynu ku soo marnay oo qofka la shuraakooba ma shariiku mukhdi'in buu ahaa mise shariiku caamidin buu ahaa ayadana la isweydiiyaa sabi iyo qof waalanu noocu tamyiizin leh wax kala garanaya waa nin dee roon oo wax kala garanaya laakiin aan qaangaan ahayn waa mid majnuun oo markaa wax ku yarsi yihiin oo wax kala garanaya camdigooda iyo waxay badheen iyo kas u sameeyaani ma camdibaa mise waa khata waxa uu leeyahay laba qowl ayaa masaladaa ku sugan mid wuxuu leeyahay waa camdi le'annahu wixii dhibahaya wixii dheefaha waa kala saarayaan waxa waajiba markaa camdi inuu ka ansaxo markaasi kii qaangaadhkii caqliga lahay oo kale mar haddaynu islaani waa camdina diya muqallada diyo la adkeeyey ayaa markaa ku waajibaysaa taaniguna wuxuu leeyahay mee waa khata'un ayuunbuu noqonayaa camdu sabiyi walmajnuuni khata'un caliy bni abi taalib ayaa markaa laga wariyey sida cabdirasaaq musanafkiisa uu ku soo saaray iyo xadiidkii rufica alqalamu can halaain saddex ayaa qarinka laga koryeelo kawaalaniyo ka sabigaa ayaa la jiray halkaana imaamu nawowi tasxiixu tamiha wuxuu leeyahy wa anna camda sabiyi walmajnuuni camdun inay markaa camdi noqonayso ayuu markaas inoo xoojinayaa wa fii camdi sabiyi sabiga camdigiisa walmajnuuni qowlaani baa ku sugan axaduma annahu camdun oo fatajibu bihi diyatu muqallada ayaa waajibaysa wathaani annahu khata'un waa gef wain kaana lilqaatili kan wax dilay aw ilcaaqilati ama tolka ibilungeel hadduu sugnaaday wajabat idiyatu minha diyadu taasu inbay ka waajibaysaaye wain lam yakun lahumaa ibilun haddaanu geel u sugnaanin wajabat waxay ka waajibaysaa min haalibi ibililbeledi beledka geeliisa ka ugu qaalibsanee fain lam yakun haddii aanu ahaanin beledkaana ibil haalibi fa min haalibi aqrabi ilbilaadi ilayhim bilaadda ugu dhow yacni geelooda ka ugu qaalibsan walaa yuukhadu fiiha maciibun walaa mariidun la qaadi maayo fain taraadaya calaa akhdi ilciwadi canilibili gaala inay ciwad ka qaataan hadday ku heshiiyaan jaaza waa bannaan yahay wain cusat ilibilu haddii geeli la waayo wajabad qiimatuha baa waajibaya baaliqatan iyadoo ama baaliqatan xaalata mid gaadhay maa balaqat waxay gaadhay fii asaxi lqowlayni wa fiihi qowlun aakharu ayaa ku sugan annahu yajibu alfu diinaari baa waajibaya waitnaa cashara alfu dirhamin baa waajibaya wayusaadu litaqliidina qadru hulusi hulus qadarkii ayaa loo siyaadinayaa waxau sheekhu leeyahay waxaanu rigaal ayaa waajibayaa haddaba kan wax dilay hadduu geel leeyahay ama caaqiladan iyo tolkale hadday geel leeyihiin dee geelaas ayuunbay sakadii ka waa ayuunbay diyadii ka waajibaysaa oo qadi markuu khada camdi yahay ama uu khadaaba iyo iqraarkiisa ku sugnaado ila caaqiladu iqraar ma xambaartee markaa qaatilka markaa ibilka geela laga qaadayaa waxa weeye markuu dilku camdiga yahay ee laga cafiyo isagaa lagu yeelanaya haddii qisaas laga cafiyo haddii khadaba haadee isaga biiqraariha ay ku sugnaatana caaqiladu wax iqraar ku sugnaaday ma xambaarto isagaa lagu yeelanayaa haddii ficilku markaa gef yahay oo bayino uu ku sugnaaday ama caaqiladuba ogolaatayna diyaduna markaa dee caaqilo ayay ku waajibaysaa hadday caaqiladu ibil geel leedahayna teedaas ayuunba markaa ka waajibayaa ama geela markaa beledkaa ha la mid ahaato ama ha ka hoosayso ama ha ka sarrayso geeloodaas ayuunbay diyadu ka waajibaysaa haddii aanay geelba u sugnaanin tolkan iyo ninkani midkoodnaba geel ma leh diyadii waxay ka waajibaysaa min haalibi ibililbaladi beledka geeliisa ka ugu qaalibsanun haddii dhowr noocoo geeli jiraan ka ugu qaalibsan ee loo badanyahan bay diyada ka waajibaysaa haddii aanu geelba haalibiba aanu beledkaa jirinna ama geelba haddaanu beledkaa jirinna fa min haalibi aqrabiilbilaadi ilayhim bilaadda iyo dhulka ugu dhow ee geella kiisa qaribka ayuunbaa markaa laga bixinayaa la qaadi maayo oo geelaa magta lagu dari maayo mid ceebaysan mid xanuunsanayana lagu dari maayo le'annahu wax la dilay ama naf la dilay beddelkeedii weeye waxaa shardi u ah markaa asixatu wasalaama in ceebtii markaa uu ka badqabo hadday haddaba ku raalli noqdaan calaa akhdi ilciwadi min alibili geelii markaas inay beddel ka qaataan oo siaan hadda markaa dee aynu lacagtaba ku kala qaadanno waa iska bannaanya liannahu xaqun mustaqirun fi dimma fajaaza akhdulbadali canhu ka saa'iri abdaali mutlifaati mutlafaati yacni waa bannaantahay bay yidhaahdeen inkastoo asnawi masaladaa markaas uu qabanayuu leey wamtinaacu taraadi can akhdi alciwadi can ilibili idaa kaanat iljinaayatu laa tuujibu lqisaasa jinaayadu haddaanay qisaas waajibinaynin oo sida dee tii gabgoo kale ay tahay in geela markaa ciwad laga qaataa ma bannaana buu markaa leeyahay leannahu jaahil ayaa laga yahay laakiin hadday qisaas waajibinayso dee waajibku ma qisaasayo ah mise axadul amarayn buu ahaa markaa waa iyada taa waa bannaantay laakiin haddii aanay jinaayadani qisaas waajibinaynin geelii markaa ciwad lagama qaadan kara ayuu leeyahay haddii haddaba geelii la waayo meeshii ninkani geel ma leh oo caaqiladii geel ma leh oo beladii geel ma leh oo meelo ku dhowi geel ma leh geelma ma jiro dee waa dhulalkaa loo qaxay oo kale ayaa ayaa la iska helay diyada waxaa waajibaysa un qiimaheeda ayaa waajibayaa baaliqatan maa balagad fii asaxi lqowlayni laba qowlkooda asaxa haddaan qabanno waxa waajibaysa uun qiimaheeda intay doontaba ha gaadhee waana qowluljadiid limaam shaafici qowluljadiid imaam shaafici leeyahay weeye waxaana arrintaa u deliishadeen xadiidka sanadkiisu xasanka yahay ee imaamu shaaficiya baa warinaya abu daawuud iyo nasaa'iya baa warinaya ibnu maaja iyo rasuulku waa qiimayn jiray geela calaa ahlilquraa markay geelu qaaliyoobo dee qiimaheeda markaa waa sarraysiin jiray marka ay hoosu dhacdana qiimaheeda waa nuqsaamin jiray oo geelaasu markaa ku qiimayn jiray waxaa kaloo isagana xadiid kale oo ay warinayaan abu daawuud iyo ay warinayaan bayhaqina sunan kubraaga ku warinayo cumar yacni waxay ahayd buu leeyahay diyadu qiimaha diyadu waxayd wakhtigii rasuulka siddeed boqoloo diinaar cumar markii uu qabsaday khilaafada ayaa geeli qaaliyoobay mimbarka ayuu koro wuxuu yidhi geelii waa qaaliyoobay markaasuu yihi qolada dahabku ha iska bixiyaan kun diinaar qolada waraquna ha iska bixiyaan labiyo toban kun oo dirham ha iska bixiyaan buu yidhi marka haddii uu geelu qaaliyoobana dee lacagtii markaa kor ayaa loo qaaday haddii uu markaa jool hoos baa loo dhigi kaasi waa qowl qadiim limaam shaafici aljadiid limaam shaafici wa fii qowlun aakhar qowl kaleo qadiima jiro annahu yajibu alfu diinaar waa kun diinaarun qolada dahab kale ow itnaa cashara alfa dirhamin ciddii markaa iyaguna fidale labadaa lacag iyagunbaa markaa jiray labadaa lacag hadba tii lagu bixinayo intaasaana markaa qiimahoodiisu ahaayeen saasaa markaa la yeeli xadiid markaa nasaa-i ay warinayaan ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ayaa isaguna tilmaamayey ee kitaabkii camar ibnu xasm abubakar moxamed ibnu abubakar binu moxamed bin camar bin xasm kitaabuu yaman ugu qoray ana rajula yukhtaru bilmara wa calaa ahli dahabi alfu diinaarin wa calaa ahli warqi isnaa cashara alfa dirhamin in lagu yeelanayo li'annahu wixii lagu mudanaya diyo asal muqadaroo sidii geel oo kale ayuu noqonayaa haddii la takhliidiyo oo la adkeeyo oo see loo adkeeye macnaha dee muqalladay noqotay oo dee tii camdigahayd bay noqotay ama khaday oo dee xaaladihii aan soo sheegnay xaramkii ama daa raximin aw qadra bilashri lxurum waxaa lagu yahay intaa uluun baa lagu darayaa kunka ulukii dee waa saddex boqol iyo waxoogay ka kalena waxaa lagu darayaa markaas saddex boqol ayaa isagana lagu darayaa waatan markaa aharkii cumar man qatala fi lxarami aw qatala daaraxim aw qatala fi shahri alxaraami fa calayhi diyatun wa ulu diya iyo ulu ayaa lagu yeelanayaa fain kaana lilqaatili hadday u sugnaatay aw ilcaaqilati iblun wajabat diyatu minha ayaday ka waajibi wain lam yakun lahumaa iblun wajabat min haalibi ibililbaladi ayay ka waajibi fain lam yakun haddii aanu ahaanina famin haalibi ibili aqrabi lbilaadi ilayhim fa min haalibi ibili aqrabi lbilaadi ilayhim bilaalka ugu dhow geelooda kiisa qaalibka ayay ka waajibi walaa yuukhadu fiiha maciibun mid ceebaysan la qaadi maayo walaa mariidun fain taraadaw calaa akhdi lciwadi bedel canilibili inay ka qaataan jaaza waa bannaan yahay fain cuusat ilibilu haddii la waayo wajabad qiimatuhaa ayay waajibaysaa baaliqatan xaalita mid gaadhay maa balaqad intay gaadhay fii asaxi lqowlayni laba qowl kooda asaxa haddaan qabanno wa fiihi qowlun aakharu ayaa ku sugan anuu yejibu alfu diinaari baa waajibaya wa inaa cashara alfi dirhamin baa waajibaya yusaadu litaqliidi liqadru ulusi ulu qadarkii ayuunbaa loo siyaadinayaa wadiyat lmajuusiyi majuusi diyadii uluaa cushru diyati lmuslim muslim diyadii cushurkii cushurkaa ulutaankii ayaa ka waajibaya wadiyat lyahuudiyi wanasraaniyi uluu diyati muslim muslim diyadii ulukii ayaa ka waajibaysa wadiyat lmajuusiyina waa uluaa cushru diyati lmuslim waman lam tabluqhu dacwa kaanay gaadhin falmansuusu waxa weeye annahu in kaana yahuudiyan aw nasraaniyan wajaa fiihi uluudiya baa ka waajibaysa wain kaana majuusiyan aw waaniyan wajaa fiihi uluaa cushrudiya ayaa ka waajibaysa waqiila waxale in kaana mutawasigan bikitaabin lam yubadel wajaa fiihi diyatu muslimin ayaa ka waajibaysa wain kaana mutawasigan hadduu mid haysa bikitaabin mubadelin la bedelayna fa fiihi uluu diya diyada ulukeed ayaa ku waajibaya ka waajibaya wain qataca yada nasraaniyin hadduu jaro fa aslama u islaamo uma maata u dhintay wajabat calayhi diyatu muslimin baa ku waajibaysa ee wain qataca yada xarbiyin hadduu geeya uma aslama wa maata falaa shaya calayhi waxba markaas laguma leha ee wain qataca yada murtadin hadduu jaro fa aslama wa maata lam yalzamhu shayun waqiila waxa la yalzamhu diya ayaa ku waajibaysa walaysa bishayin waxa uu yahayna ma jire wain arsala sahman calaa dimiyin hadduu ku sii daayo fa aslama uma waqaca bihi sahmu faqatalahu lasiyahu diyatu muslimin baa waajibaysa wa diyatu lmar'atina cala nisfi min diyati arajuli barhkii weeye waxau sheekhu leeyahay diyada ninka yuhuudiga ama nasraaniga waa uludu diyat lmuslim muslimka diyadiisa uludkeed weeye saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiye meesheed weeye asare markaa ayaa ku soo arooroo nebiga markaa laga sheegaya diyatulyahuudiy wanasraaniyi uludu diyat lmuslim wixii markaa ugu yaraayee markaas dee ay saxaabadiiiyo ka sheegeen weeyaanu wixii ka dheeraadana waa inay dimadu markaa ka beri tahay ay yidhaahdeen ama dimi ama mucaahamad ama musta'man midkuu doonaba ha ahaado marka waa ulusu diyati muslimkaasi majuusi isaga marka uu dee weli ammaan ku soo galay ammaanu hayso waa ulusaa cushru diyati muslim muslim diyadiisa cushurkeed soo toban maaha tobankaasu saddex loo qaybiyey labadood waxa weeye markaa waa lix halaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed ama siddeed boqoloo dirham ama lix iyo lixdan diinaar iyo uluaan ayay noqonaysaa sidaasaa markaa cumar bin khadaab laga wariyey annahu jacala diyata almajuusiyi amaani miyati dirhamin ayuu markaas ka yeelay bayhaqi baa markaas sunanulkubraaga ku warinaya cusmaan iyo ibnu mascuud yan ayana sidaasaa laga wariyey saasaa saxaabada markaa ku dhex faaftay ijmaac bay noqotay aan la khilaabayno taqdiiraadkaasina dee tawqiif ahaanunbay markaa u samaynayeen qofkii aanay dacwadda nebigu gaadhin in loogu yeedho islaamnimada iyo keliga alla in la caabudo waxay leeyihiin waxaa mansuusa in hadduu yuhuudiya ama nasraani yahay sulusu dii ay ka waajibayso oo isagoon diintuba gaadhin oon diintaba war ka haynin ayaa la dilay yuhuudi ama nasraanibu ha ulu diyaa ka waajibaysa hadduu majuusi ama wathani ahaana waja'a fiihi uluaa cushru diya diyada oo toban loo qaybiyey tobankaa uluaankeed oo lix halaad iyo dee tii majuusiga iyo hal saddex loo qaybiyey labadeeda leannuu nooc alcisma ayaa u suganoo musta'mankii min ahli diinihi ayuunbaa markaa la haleeshiinayaa qiilo wuxuu leeyahay haddii uu markaa kitaab la bedelay markaa aan la bedelin hadduu markaa haystay diyatu muslim baa ka waajibaysa oo fidradiisii ayuu ku dhashay hadduu mutawasi kitaab la bedelay haystayna fa fiihi ulusu diya diyada uludkeeda ayaa markaa lagu leeyay markaa dee aabbayaashii awiyaashii baa laga hadlaya ilaa xilligan macnaha dee waa la wada bedelay diimahaasoo waa la wada dooriyeen waana kutubada dee nasakhay oo ka dambeeyey baa yimi sidaa daraaddeed baa wuxuu leeyahay asnawi masalada wujuubu diyatu majuusiyi fii man lam tabluqu dacwa idaa tamasaka la'ana bilyahuudiya wanasraaniya calaa khilaafi ma fi tanbiih min ijaabi diyati dimiyi oo xataa kaa yuhuudiyada ama nasraaniyadda qabsaday yacni hadda ilan waa diin iyadoo lafdeeda la bedelo aan xaq ahayne diyatu majuusi oo uluaa cushru diya ah ayuunbaa laga bixinayaa haddii uu haddaba jara buu ihi nasraani ayuu gacanta ka jaray waana maxquunu dam mid dhiiggiisa markaa la ilaaliyo weeye oo dee cabdudimma ama caqdi ammaan buu ku jiraa waa islaamay dabeed kadib ayuu saraayo u dhintay diyatu muslimin baa ka waajibaya leanna goyntan hore madmuun bay ahaydoo jinaayo damaanad yani la damaanad qaaday bay ahayd ziyaadadan markaa shay madmuunahoo la damaano qaaday ku timina waa laasimaysaayo dee shay haddaad dhacdo oo uu kugu siyaado dee waad bixinaysa imaha gacantan markii hore xadgudub ayaa loo gooyey madmuun bay ahayd dee hadday sii korodhay markaa iyana waa madmuun siyaadadaasi hadduu xarbi gaal aan dagaalamaynoo xarbiga gacanta ka jaru kadib soo islaamo oo uu dabeetala saraayo u dhinto falaa shay calayh qofkii gacanta jaray waxba laguma laho dee waa goyn saraayo goyn ka timi weeye goyntaasoo aan madmuun ahayn oon marka hore la damaanaynin isagoo u dhintay markaa tuugo gacanta loo jaray ama qisaas loo jaray oo kale ayuunbay la mid noqonaysaa nin murtadahoo diinta ka baxay hadduu gacanta ka jaro dabeetana uu islaamo kadib uhi lam yalzamhu shay-un waxba markaa isagana u waajibi maayo oo dee sidaa xarbiga oo kale ayuumuu noqonaya waqiila yalzamhu diya diya ayaa waajibaysana waa la yidhi muslim ayuu fii xaali israa'ati ljanaaya noqday qaadicuna mutacadi buu ahaa murtad inuu dilana ma lahayn walaysa bishayin buuhi kana wuxuu yahay wejkani ma jiro hadduu sahmi ku sii daayo calaa dimiyin hadduu ku sii daayo oo nin dimiya ayuu leeb ku gana waaba ashahaatayba oo waa islaamay kadib ayaa sahmigii iyo leebkii ku dhacay waa dilay lasiyahu diyatu muslimin dee muslim diyadii ayuunbaa ku waajibaysa oo dee hadduu xarbi ku duroysa ama haddana ku dhac u dhinta ayuunbuu markaa la mid noqonayaa waxaa kaloo sheekhu yidhi haweenaya diyadeedu waa calaa nisfi min diyati arajul diin kasta ooy markaa haysato ninka markaa diintaa la haysa niskin weeye hadday yuhuudiyad yihiin dee waa kala badh diyadiisi wadaxiisa waa la kala badhaya hadduu muslim yahayna waa diyadii boqolka aydun baa la kala badhayaayo konton weeye waana isku mid markaa atraafdeeda iyo jaraaxooyinkeeda iyo nafdeeduba qudheeduna waa niska xubnaheeda iyo jaraaxooyinkeeduna waa wada niska dhammaantood saana markaa waxaa tilmaamayey xadiid bayhaqi uu leeyahay walow sanadkiisana daciifiyey diyatulmarati lisudiyati arajul weeye arrintaana cumar iyo cusmaan iyo cali iyo cabaadiladii iyo saxaabadii waaweyneyda ayaa laga soo naqliyey iyo ibnu cumar iyo axadna ma khilaafin iyadoo caan ahaydoo arrintaasi ijmaac bay noqotay culimmada muslimiintuna waa ku ijmaaceen oo waxaa markaa ijmaaca ibnu qudaame iyo ibnu cabdilbar iyo rag badan oo waaweyn ayaa markaa ijmaacaa soo naqlinaya iminka waxaan la wadwadee markaa dee beri dhexdii ahayd baa yacnii qadar nadwo lagu qabtay qardaawiyabaa wax wadwaday oo malaajendarkan iyo cawlamadan iyo waxaan iminka gaaladu ay waddo ayuunbaa halkaa musaayiriya la socod markaa lagala samaynaya in la leeyahay ruuxa dumara markaa diyadeedu diyada ninka ayuunbay la mid tahay wax loo cuskanayo oo yaa culimmada musiida looga soo eraya ma jiro allaahumma abubakar alasam aynu minhaajka ku sheegnay inuu nin muctasili ahaa iyo ninka la yidhaha ibraahim ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya oo ninkii caalimkaa weyni dhalay laakiin raafida iyo jahmi markaa khabiisa oo culimmada muslimiintu markaa ay deerafeeyeen oo imaamu shaafici xataa yidhi waxaa laa ilaha illa xataa isuma khilaafsanin buuri isuma waafaqsanin laa ilaha illa labaanna xataa isku waafaqsanin buuri ninkaa anu waxaan leeyahay buuhi laa ilaaha illa allahi aladii kallama muusa min waraa'i xijaab isna wuxuu leeyahay buuhi laa ilaha illa aladii khalaqa kalaaman ayuu halkaa ku abuuray dabeetana min wara xijaab faasmacahu muusa oo laa ilaaha illa labanan xataa isku waafaqsanayn buuhi ninka ay xujaysanayaan ay wadataa markay waayeenay culimmadii muslimiinta waxay ka sugeen labada raaf muctasiliga oo isu ardaya sheekhiisii ah ee muctasilada iyo markaa rawaafida iyo jahmiyada ah kuwaasay markaa kusale kuwaasina ijmaac iyo iyo markaa khilaaf doona niman loo tixgeliyo ma aha marka waxay culimmadu ku yidhahdeen minhaajka ayaynu kuna waxba kusoo celmayno ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وي ودية المجوسي والوثنيين ثلثاء عشر دية المسلم وي ومن لم تبلغ الدعوة كان قالف المصوص أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا وجاب فيه ثلث دية واجبية وإن كان وثنيا أو مجوسيا هدو يحي وجابت فيه ثلثاء عشر دية ثلثاء عشر دية وكواجبية وقيل عليه كان متمسكا بكتاب هدو قبصي وإذا لم يبدل وجبت فيه دية مسلم وإن كان متمسكا بكتاب مبدل لبدلين ففيه ثلث الدية وإن قطع هدو شريد نصراني فأسلم مركز سويسا ثم مات وجب عليه دية مسلم وإن قطع يد حربي أيو شري ثم أسلم ومات فلا شيء عليه وعلى قول لا يهي ma jiro wain qataca hadduu jaro yadda murtadin fa asaga murtadkiisa ama wamaataw dhinta lam yalzamhu shay-un waqiila waxaa la yidhi talzamu di ayaa ka waajibaysa walaysa bishayin wain arsala saaman calaa dimiinoo faasama uma waqaca bihi saamu faqatalahu lazimahu diyatu muslimin muslim diyadii ayaa markaa ka waajibaysaa يعني قول القديم الإمام الشافعي بعد المذاهبنا ودية المرأة على نصف من دية الرجل نسي هذا أيضا نقول إيسا قول القديم الإمام الشافعي يعني مكلا وحي قوانين هوان إذا مكتاد حق الجراحين كمركا لغا دي أضراب دا إني مركا أنك الله من نقول إيسا إلا أنت أي ثلث كقاريسو oo مثلا farteedaasi ay tahay 10 oo teeda kala 10 tahay oo teeda kala 10 afartan markay gaadhaan waa nis loo celinayaa xataa idaa zaada jurxuhaa naqasa caqluha wakiilha oo markay dhibteeda badatibaa ayay nuqsaantay wixii laga markaa laga qaaday markaasay nuqsaantay wakiilahaa xadiidka markaa loo derishaanana waa daciif wadiyatu ljiniini jiniinka diyadiisu quratun weeye quraasu cabdun ow amatun waa addoon ama addoon qiimatuhu nisfu cushri diyati alabi aabbaha diyadiisa oo toban loo qaybiyey niskeeda ay qiimiisu yahay ow cushur diyati lummi ummi ama hooyada diyadeeda tobankeed ayaa markaa ka waajibaysaa tudfacu waxaana loo dhiibayaa ilaa warasatihi cidda warasadiisa ee markaa dhaxalkiisa leh ayaa loo dhiibaya wain kaana axadu abwahi musliman walaakharuna kaafiran aw axadumaa majuusiyan walaakharuna kitaabiyan uctubira agarumaa bedela kooda bedel badan ayuunbaa markaa loo ictibaarinayaa waxaa markaa sheekuu inoo gelayaa jiniinkii jiniinkii xorta ahay muslimka ahaa marka uu jinaaye iyo waxyeello hooyadii loo geystay isagoo bakhtiga ku soo dhaco sagaalkiisuba ha dhammaadaan mar hadduu bakhti ku soo dhaco waa qurowun quraduna waxa weeye waa addoon ama addoon waxaana arrintaa u daliila xadiidka imaamu muslim uu warinayo cumar buu khadaab ayaa wuxuu kala tashaday ruuxa dumara ee ilmaha markaasuu ka soo dhacay ee laga riday laga soo riday markaasaa wuxuu yidhi muqiirata bnu shucba waxaan xaadiray rasuulullaahi oo ku xukumay biquratin caabdin oo waliida markaasuu yihi cid kaloo maraga la kaalay moxamed ibnu maslama ayaa isaguna kacay oo arrigii ka mara kacay markaasuu sidaa ku xukumay dabeed qiimaha addoontaasi ama addoonkaasina waa inuu yahay shan halaad halkuu haddaba shan halaad inaga odhan lahaa ayuunbaa wuxu uhi nisfu cushri diyatil abi dee aabbaha muslimkaa diinsa markaa toban u qaybiso soo toban ma aha tobankii markaad sii kala badhaan soo shan ma aha hadday cushru diyatil um tidhaahdana dee kontonkii cushurkeedu waa shan sidaasaa markaa ay noqonaysaa oo qiimaheedu waa inay intaa markaa tahay waxaana loo dhiibayaa tudfacu ilaa waraasati ayaa loo dhiibi haddii uu isagoo nool soo baxo kadibna dhinto ciddii yeelan laydin waa imikana la siinaya wadiyatu nafsin ayuun bay markaa noqonaysaa qolyaha markaa qaba in hooyada un la siinayo lays ibnu sacad ayaa saa qaba waa bimansilati acdaa'iha markaa ha la siiyo uun ciddii markaa dee uu bacdiga ka mid ahaa islaanta ku dhibtootay un ha la siiyo qaar baa casabada oo keliya ayaa leh qaar baa leh maya labada aabbo oo keliya ayaa leh haddii haddaba labadiisana aabba aabbihii hooyadii uu urjiifkan mid muslim yahay ka kalena gaal yahay ama midkood baa majuusia midkoodna waa kitaabi kooda markaa bedel badan ee wixiisu badan yahay ayuunbaa loo eegayaa oo markuu midna muslimka kalena gaal yahay dee islaamnimada la xukminayaa la raacinaya sidii labadiisa aabba ay muslim yihiin oo kale haddii midkood majuusia egana kitaabi yahayna dee wax markaa isqaad iyo iijaab wax ridid iyo yacni waajibin keenaya ayaa ku kulmay oo kii waajibinayey ayaa markaa la qallibayaa mase hadduu aabbuu kitaabiya hooyadu majuusiya tahay dee qurro ayaa waajibaysaa qiimaheedu neef geela iyo laba ulus ay tahay ama laba boqoloo diraam ama lix iyo toban dinaar iyo ulusaan leanna cushru diyat alum waa hulusu baciirin ayay noqonaysaa markaa xagga aabbaha ayaa la qallibaya isaga ayaa badan hadday hooyadu kitaabiya tahay aabuu majuus yahayna qurro qiimaheedu neef geelah iyo hulus ay tahay ayuunbaa markaasoo xagga hooyada maantana badanoo xaggaasa la raacinayaa wadiyat ljiniini jiniinka wadiyatuljaniini quratun weeye cabdun ow ama qiimatuhu nisfu cushri diyati labi aabbaha diyadiisa cushrkee niskeedu yahay ow cushru diyati qiimatuhu yahay cushru diyati lum yudfacu dalikan waxaa loo dhibaya ilaa warasatii ciddii dhexlaysay wain kaana axadu aabawayhi musliman hadduu walaakharuuna kaafiran aw axaduma majuusiyan walaakharuuna kitaabiyan uctubira biaksari maa badela kooda bedel badan ayuunbaa loo ictibaarin wain alqatu hadday turto xayan isagoo axay soo riday macnaha oo ilmihii ka soo dhacay isagoo xaya uma maata waa dhintay wajahad fiihi diyatun kaamila ayaa ka waajibaysa fain ikhtalafaa fii xayaatihi falqowlu qowluljaani weeye wain alqatu hadday tuurto oo ay soo ridda mudqatan waxoogay hiliba washahida alqawaabilu mursooyinkiina waxay tilmaameenay ka marakaceen annahu khalqu aadamiyin inuu yahay fa fiihi qowlaani axadumaa tajibu fiihi lqura wahaani laa tajibu kagana wuxuu leey ma waajibayso walaa yuqbalu fi lqurati lama aqbalayo maalahu duuna sabci siniin walaa kabiirun daciifun lama aqbalayo waqiila waxaa laa tuqbalu ljaariyatu bacda cishriina sana walaa lghulaam aw alcabduna bacda khamsata cashara sana walaa yuqbalu khisiyun walaa maciibun isna lama aqbalayo fain cudimat اlguratu haddii la waayo wajaba hamsu min alibili baa wajibaya fi asxi اlqowlayn waqiimat اlgura ayaa waajibaysaa fi اlqowl اlaakhar qowlka labaadna qura ayuu qiimaheed baa ka waajibayaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay halkaa waxaynu soo tilmaanay marka saa xukunkiisu yahay markuu meydkusi soo dhasho uu yahay haddaba isagoo nool ayuu ka soo baxay kadibna waa dhintay isla markiiba intuu qayliyey boofka kala qaaduu dhintay ama waxoogay buu xanuunsanayay ilaa intuu ka dhimanayey waxaa ka waajibaysaa diyatun kaamila ayaa ka waajibaysaa ma lix bilood ama ha ka sarreeyo hadday ruux dumara tahay dee kontonkii baa ka waajibaya hadduu markaa niyaana boqolkii baa ka waajibayaa haddii la isku qabto noloshiisa haddaba waa noola iyo ma noolayn baa la isku hayaa ninkii markaa sheeganayay jiniinkan magdiisana wuxuu leeyahay waa noolaaye isii boqolkii halaad kana wuxuu leeyahay me ma noolayna shan halaad baad leedahay falqowlu qowluljaani jaanigan unbaa la odhan yacnii ku dhaara haddii markhaati waa leannu asalka ayaa u marakacayo asalku waa nolol la'aan waaridku hadduu bayina inuu noolaa ama uu qayliyey markaa uu soo taagana dee waa lagu dhaqmayaa weliba dumar baa markaa ka marakaci kara haddii ay mudqaya waxoogay hilibi ka soo dhacaan kuwii qawaabisha mulisayn inay khalqi aadami weeyaan ay yidhahdaan ay ka marakacaan laba qowl baa ku sugan quraa ka waajibaysa iyo mee kama waajibayso waxaaswi markaa masaladaas ee imaamu nawowi uu qabanaya waa annahu idaa daraba badna imra'atin fa alqad mudqatan fa shahida alqawaabilu annahu khalqu aadamiyin ay low baqiya la tusuuna falaa qura inaan markaa qura aanay ka waajibaynin oo ka dambe laatajiba ayay markaa inoo xoojinayaan quradii haddaba markay addoon ama addoon tahay addoontoodaba jirka yar lama aqbalayo dee qurada waa ta khiyaarka ah ee biriirta markaa halkaa cadee weeye kii aan markaa toddoba sano markaa ka yarina khiyaar maaho isagiibaa u baahan dee wax u shaqeeya mid weynoo markaa shaqada ka cajsoysow kalliiyo culaysku noqonayana maya qiil baa wuxuu leeyahay may hadday jaariyad iyo gabadhay ahaydoy gaadho labaatan sano wixii ka dambeeya ayana lama aqbalayo hadduu qulaam yahay shan iyo toban sano hadduu ka weynaado isna lama aqbalayo le'annu jaariyadda hadday labaatan sano ay gaadho lacagteedu waa korodhaa qulaamkana bacda albuluuq waa nuqsaama oo dee shaqadii ayaanu markaa oggolayn walaa yuqbalu khisiyun kii dhufankaa lama aqbalayo dee khisigu khiyaara ka mid maahae waa cudwi ayuu dhiban yahay walaa maciibun mid ceebaysanna markaa isagana lama aqbalayo haddaba quradii waa la waayey oo mama jirta addoon meeshiisa xilliyadan oo kale khamsu min alibil unbaa waajibaysa fii asaxi alqowleyn qiila wuxuu leeyahay maya qiimatu lqura fi lqowl alaakhar qurada addoonta un hala qiimeeyo qiimaheedaasaa ka sugmaya laakiin xilligan dee way naga sheegnay inaanu jirin waa khamsu min alibil ayuunbaa la xukumaa wain alqatu hadday tuurtaxa oy soo ridaa xayan isagoo nool uma maatown inta wajaba fiihi diyatu kaamila ee wain ikhtilafaa fii xayaati hadday isku khilaafaan falqowlu qowluljaani wain alqatu hadday soo turto mudqatan waxoogay hiliba kuus hiliba oo washayd alqawaabilu ay ka marakaceen anuu khalqu aadamiyin inuu yahay fa fiihi qowlaani axadumaa tajibu fi lqura baa waajibaysa wahaaniyana laa tajibu walaa yuqbalu fi lqurati lama aqbalayo maa lahu duuna sabci siniin toddoba sana addoon ka hooseeya walaa kabiirun daciifun mid weyn oo daciifuna lama aqbalayo waqiila waxa le laa tuqbalu ljaariyatu addoontii lama aqbalayo bacda cishriina sana labaatan sano kadib walalcabduna lama aqbalayo bacda hamsa cashara sana walaa yuqbalu khisiyun mid dhufaanan walaa maciibun lama aqbalayo fain cudimat ilquratu haddii la waayo fa khamsun min alibili fii asixi alqowlayni wa qiimat lqura ayaa waajibaysa fi lqowli alaakhar washijaaju daqaradii fi ra'si macnaha madaxa iyo wejiguna isaguna waa lamida cashrun waa toban alxaarisatu waldaamiyatu walbaadicatu walmutalaaximatu walsimxaaqu walmuudixatu walhaashibatu walmunaqilatu walma'muumatu waldaamiqatu waxa weeye waa tobankaa shijaaj waxa weeye waa dakharadii weliba marka ay madaxa iyo wejiga ay ku dhacaan ayaa shijaaj la yidhaahdaa haddii kale markaa jaraaxo ayuunbay markaa noqonaysaa ishijaaj waa daqarka wejiga iyo madaxa ayuunbaa la yidhaahdaa iyo aljaraaxa fi اlra'si wاlwajhi waa tobanka markaa xaarisa daamiya baadica mutalaaxima simxaaq muudixa haashiya munaqila maamuuma iyo daamiqa isagaana inoo fasiri doona sheekhu xulada qaar baa markaa koob iyo toban ka dhiga oo daamica ayay markaa ku soo daraan markaa dhiiggu markaasuu dareero ayay markaa yidhahaan daamica taa damciga markaa iyo markaa dhiigguu shumaysiiyo ilmada oo kale mufrishana waynu arki doonaayoo qolyo kalena mufrisha mid la yidhaahdo ayay ayadana ku soo daraan ayadana waynu arki doonnaa washijaaju raasi madaxaad washijaaju fi raasi cashrun waa toban wejiguna markaa waa la mida alxaarisatu waa xangarufashadii wadaamiyatu waa kadhiijisadii walbaadicatu waa jaridii walmutalaaximatu waa gashadii wasimxaaqu waa taa markaa xuubka gaaraysa walmuwadixatu waa tii cadaynaysa walhaashimatu waa tii jabinaysa walmunaqilatu waa tii raysa walma'muumatu waa tii masiixada caanaha ka dhigaysa wadaamiqatu waa tii markaa jeexaysay xuubka falxarisatu haddaba maa tashqul jilda waa ta haragga jeexda wadaamiyatuna maa tashuqu ljilda waa ta haragga jeexdee watudmi weliba ka dhiijisa walbaadicatuna maa taqtacu laxma waa ta hilba goysa walmutalaaximatu walmulaaximatu ama walmutalaaximatuna maa tanzilu fi laxmi waa ta hilibka markaa dhex gasha wasimxaaquna maa yabqa waa tuadho baynahu wa bayna alcadmi jildatu raqiiqa harag yar oo markaa jiricsanin wayajibu fii hadihi alkhamsati alxukuuma baa ka waajibaysa walaa tublaqu bixukuumatihaana la gaadhsiin maayo arshul muudixati lama gaadhsiinayo walmuudixatuna maa tuudixu lcadma waa ta markaa lafda caddaynaysa fi raasiya walwajhi wa fiiha khamsun min alibil shan geela ayaana markaa ahaatay oo ayada laga bixinayaa waxau sheekhu leeyahay haddaba xaariso waa xangaruufashadii xangaruufashadii ayay noqonaysaa waa taasun markaa haragga saa u jeexda hadiya golaale cidyaha iyo waxaas ayay markaa noqotaa taa xaarisa la yidhaahdaa xarsiguna waa xangarufashada daamiyana waa taa intay haragga jeexda ka dhiijisa een weliba dhiigguna aanu dareerin haddii uu dhiiggu dareero daamica ayaa la yidhaahdaa iyo latii yakhruju damuhaa ka dumuuci say ilmadoo kale u soo baxo halkaasaabay mid geliyaan oo ay yidhahdaan markaa waa mid dheeraadoo halkaa ku jirta baadicana maa taqdacu laxma waa ta hilibka goynaysaa hilibkii ayay goynaysaa intay dhaafto markaas haraggan sinka intay dhaafto ayay hilibkii goynaysaa badac badaca shay bimacnaa shaqo uu jeexay baa la yidhahdaa halkaa qaar baa baasila oo markaa taa dhiiggu markaa iyana uu shubmayo ee uu daa'imo tanna waa waxaa yaree dee un daamicada markaa la yidhahdaa uu xogay markaa dhiiga yeelatay hadduuse ka shubmuu daa'imo baasila ayay yidhaahdaan oo iyadana mid bay ka dhigeen mutalaaxima ama mulaaxima waa taa markaa hilibka dhex gashay hilibka jecaysa hilibka dhex gashay simxaaq waa taa iyada iyo lafda haragga yareed raqiiqatu harag yaroo raqiiqa ayaa u dhexeeya simxaaqa ra'si baa la yidhaahdaa waa dahaadhkaa yare markaa madaxa nin dhakhtara oo kuwan lafaha bay guuriya iminka idaaxan aynu sheegna aynu naqaano maba dhici karta buui xuubkaasi inuu dilaaco waa xuubkaa way ka sarraysaa buui halkan iminka idaaxa aynu sheegayna waa simxaaqaas buui leannu hadduu xuubkaasi dilaaco buui lafduba way mudobaanaysaa waxaana waajibaya shantan xukuuma ayaa ka waajibtaa waayo wax tawqiifi mala kama sugnaanin mursalnima ayaa lagu wariyey jacala fi lmawdicati hamsa min alibil walam yuqif fiimaa duuna dalika shay-a yani mudacadunbaa shan geela laakiin waxaan kale wax gaara looma yeelin xukuma ayuubaa ka waajibaysaa xukumadeedana arshulmudixa lama gaadhsiinayo way ka hoosaysaa asalkeedaba xukuumo arshi muqadara lama gaadhsiiyo ayaa la yidhaahdaa oo shan shan lama gaadhsiiyadii ayay ka mid tahay muudicana maa tuwadixu lcadma ma tuwadixu alcadma waa ta lafda caddaynaysa ee bimacnaa dee hilibkiiyo wixii oo dhammi ay goyn ilaa haraggie marka dee sidaa wax lagu yidhaahdo ay lafdii qabsanayso oo weliba fi ra'si awilwajhi wa fiiha khamsun min alibil shan geela ayaana markaa taa laga bixinaya ayuu yahay kitaabkii camar bn xasmi bay ku jirtay kataba kitaaban ila alyamn wafi wa fi lmurdicati khamsu min alibil shan geela ayaa ka sugnaatay mid abu daawuud iyo warin wa fi lmuwadici khamsun shan ayaa laga bixinayaa midkaa bayhaqii sunan kubraaga uu ku warinayo cumar iyo abubakar almuwadixatu fi ra'si walwajhi sawaan waa isku mid almuwadixatu fi ra'si walwajhi sawaan waa isku mid markaa intaa wejiga iyo madaxayo waa isku wada midoo waa wada shantaa haraaduun falxaarisatu maa tashuq waa tashiixi aljilda qaliilan walaa tudmihi aan ka dhiijinayni wadaamiyatuna maa tashuqu ljilda waa taaraga jeeci wa tudmi ka dhiiji walbaadicatuna maa taqdacu laxma waa ta hilibka jaraysa walmutalaaximatuna maa tanzilu fi laxmi waa ta degaysa dhexgelaysa wasimxaaquna maa yabqaa waa tu hadhaya baynaha wa bayna alcadmi jildatun raqiiqatun harag yaroo jilicsan watajibu fii hadihi alkhamsi alxukuma ayaa waajibaya walaa yublaqu bixukuumatiha arshu lmuudixa muudixo arshigeedna lama gaadhsiinayo marka halkaa masaladaas ee waxaa qabanaya markaas asawi ayaa markaa masaladaa qabtay oo wuxuu leeyahay wa cadamu aliqtisaari cala alxukuuma fi alxarisa waaldaamiya walbaadica walmutalaaxima waasimxaaq bal yajibu akharu alamrayni min alxukuma wa min nisbati aljaraaxa ila almuwadixa inamkana macrifatu nisba wadalika bi an yakuuna calaa ra'si muwdixa yacni lagu gaabsan maayo unbuu leeyahay xukuumo keliyahe waxaa waajibaya laba arrimood kooda badan imaa xukuumo oo xukuumadana dee waxayd in addoon laga dhigo oo dabeetana layidhaha isagoo nabarkan qaba iyo isagoon qabin ayaa la kala qiimaynaya farqiga udhaxeeya haddii layidhaha tobanba udhaxeeya mase waa waa boqol hadduu nabarkan lahayn hadduu nabarkan leeyana waa sagaashan marar tobankaasay noqonaysaa kan wuxuu leeyahay haddii ay badan tahay taasi taasaa waajibaysa wa min nisbati aljaraaxa ila almuudixa haddii loo nisbayn karo jaraaxadan muudixo loo nisbayn karana oo nisbadaa la soo saari kara taasi badan tahayna taas ayuunbaa la waajibinaya oo masala madaxay muudixa kaga taalo muudixada ayaa loo qiyaasayaa masaladaas ayuu markaa asawi markaas uu ku qabtay fain camat iraasa haddaba hadday madaxa wada camimto wanasalad ila alwejhi ay u degto faqad qiila yarzamu khamsu min alibil shan geel ayaa ku waajibaya baa layihi waqiila cashrun toban baa ku waajibayana waa layihi ee wain awdaxa mudixatayni hadduu caddeeyo baynahuma xaajizun waxoogay u dhexeeyo fa calayhi cashrun min alibili ayaa ka waajibaya wain kharaqa baynahumaa hadduu jeexo rajacad ilaa khamsin ayay u noqon wain kharaqa hadduu jeexo baynahumaa hayruhu wajaba cala alawali cashru wa cala ahaanina khamsun ayaa ku waajibaya wain awdaxa hadduu caddeeyo muudixatayni uma kharaqa baynahuma fi lbaatini xagga hoose u markaa ka dilaaciya faqad qiila yajibu calayhi arshu muudixatayni waqiila arshu muudixatin ayaa ka waajibaysana waa la yidhaha wain shaja fii jamiici ra'sihi shajatan duuna almuudixa ka hooseeya wa awdaxa fii bacdiha walam yanfasil bacduha can bacdin kama socmin wajaba calayhi arshu muudixa ama muwadixa ayaa ka waajibaya waxa uu sheekhu leeyahay halkan haddii ay muudixadii ay wada camimto madaxii oo dhan ayay wada caddaysayba weliba madaxii waa dhaafta wejiga ayay u soo degtay soo gaadhay qiil wuxuu leeyahay yalzamu khamsu min alibil shan geela ayaa ka waajibaya li'anna wejiga iyo madaxu kilaahumaa maxalu lidaah wuxuu ka dhigan yahay madaxa oo laba dhinac uu ka caddeeyey oo kale oo kale xugun bay kala noqonayaanoo nabar lug ku dhacay iyo lug madax iyo mid gacan ku dhacay bay kala noqonayaan qiilo wuxuu leeyahay ee maxaa leeyahay faqad qila yalzama khamsu min alibil shan un baa ka waajibayo wejigan iyo madaxani waa maxaluliidaac haddii markaa laba meelood madaxa oo haddana uu isu faruuro ayay la mid noqonaysaa qiilo wuxuu leeyahay cashrun toban ayaa ka waajibayo madaxan iyo wejiga waa laba xubin oo iskhilaafsan markaa marka ay labadii waxyeella markay ku kulanto dee wixii mid walba gaarkeeda markaa uga waajibaya ayuunbaa ka waajibaya markaa muudixadana shan baa ka waajibaysa haashimadana shan ayaa ka waajibaysa waana markaa masaa'ilkii dee minhaajkuwa markaasuu inoo dhigayaye muudixadu saddexdii arrimood ay tacadudi jirtay ee hadday markaa maxallan inay ka tacadudi jirtay oo hadday shamiila wajhan wa ra'san haddii ay markaa xagga ficilka ay ka tacadud camdiga khata ay u qaybsanto yacni waa kii markaa tacadudaysay markaa waa tii oo kale macnaha inay wada camimtaana waxba laga marmaanay haddii nabarkii sidaa ugu dhacay uu markaa xaggan u baxo wejiga oo halkan wejiga uu soo gaadho walow yaan wada camimayn labadaasu bay kala noqonaysaa wuxuu caddeeyey laba mawdicoo xaajis u dhexeeyo macnaha shay laba af leh ayuu saa ugu dhuftay dubaha markaa labisaab oo kaluu saa ugu dhuftayoo meel waliba markaa laftii way caddaysay xaajis baana u dhaxeeya fa fiihi cashrun fa calayhi cashrun min alibil toban geela ayuunbaa markaa lagu yeelaya laba mawdixoo kala baxsan ayay noqonaysaa haddii uu dilaaciyo inta aanay bogsanin ayuu dilaaciyey waa isu faruuray waaba tusbir baa dameeshii dabeetana gebigeeda waa jeexo waa isgaadhsiiyey rajacad ilaa khamsin shan ayuunbay markaa u noqonaysaa lianna ficla alinsaani mabniyun calaa ficlihi fayujcalu ka shay lwaaxid shay keliya oo kale ayuunbaa laga soo qaadayaa halkaa waxay tilmaamaan haddii uu dhakhtar marsalan sameeyo macnaa ficilkaa dhakhtarku waa ficil khayra limasaxati loo sameeyey kuma binaysmaya baynaan markaa jaanigu waxyeelladii u geystay markay tan iyo jaa'ifadaba ka hadlayaan taa macnaheed waxa weeye meelahan la dalooliyo qofka ay wax ku dhacaan ee tumbooyinka la geliyo dhiigga laga sii daayo ee masalan halkii wax laga gaarsiiya inahay inaani markaa jaa'ifo la raaciyo jaanigii inaanay noqonaynin haddii u laakiin khayruhu uu dilaaciyo cid kale ama xataa dhakhtarba haata si aynu sheegaynay ama mid kale waxay loo geystay wajaba cala alawali cashr bay waa mid jaaniya maaha dhakhtar wajaba cala alawali cashrun ka hore ee labada muudixa isagu kala baxsan lahaa dee laba muudixa lagu leeyayo tobana wa cala haani ka labaada khamsun baa lagu leeyahayoo isna halka dhexe ayaa idaax looga soo qaadaya leanna ficil qof ficil kale kuma dul dhismo hadduu mid gacanta jaro midna qoorta jara mid walba sidiisa awciisa looga doonayay hadduu majnuu calaygu markaa dilaaciyo ama dhakhtar uu dilaaciyana markaa tani hadur bay noqonaysaa kii horena labadiin baa lagu leeyahy haddii uu laba muudixa haddaba ku sameeyo labadan muudixo markaa xagga hoose waa isaga bannaan yihiin wa kharaqa baynuma fi lbaatini cadka hoose waa isu bannaan yahay haraggan sarana wuu ishaystaa laakiin hoosta laba caddaanka lafdu wuu ishayaa qiil wuxuu leeyahy yajibu calayh arshu muudixatayni iyo waajiba dee mar hadday dushii ka kala baxsan yihiin oo haraggii dushu fayowiyo xaggan iyo xaggan ay ka kala xigto arshu muudixatayn baa ka wajiba qiila arshu muudixa hoosta ayaan eegaynaa mar hadday xidhiidhsan yihiin haraggan yara dushu waxba mare wuxuu leeyahay madaxiisa oo dhan buu dakhar ku sameeyey duuna almuudixa aan muudixo ahayn laakiin wawdaxa fii bacdihaa barhkeed ayuu markaas caddeeyey mana kala soocnaa wajaba caleyh arshu muudixa arshu muudixun baa ka waajibaya madaxii oo dhan nabar buu kaga sameeyey laakiin meel ka waanu iswada haystaa meel baa markaa idaax noqotay hal arshu muudixun baa ka waajibaya leannu dhammaan hadduu madaxa oo dhan wada caddayn lahaa arshu muudixa kama bateen mar hadduu baacadigii markaa muudaxo noqday intii kalena ay raacsan tahay laga siyaadin maayo markaa yaraan iyo badnaan muudixadu waxay ka mid tahay waxyaala shanay ayna odhan jireen yaraan iyo badnaan iskuma khilaafaan iminka neefka la gaaxiyey ee aada listo caanahaad ka listay ama baaldi ha noqoto ama bakeeri ha noqoto saac timirun baa laga celinayaa muddaxaduna hadday irba tahay iyo hadday madaxoo dhanba tahay waa shan halaadun fain camat iraasa hadday madaxii camimta idaaxi wanasalad ila lagoji ay u degtee faqad qiila yalzamu khamsun baa ku waajibaya waqiila cashrun fain awdaxa mudixatayni hadduu caddeeyo baynumaa xaajizun facalayhi cashrun min alibil toban geelaa lagu leeyay fain kharaqa baynumaa hadduu jeexo rajacad waxay u noqonaysaa ila alkhamsi wain kharaqa baynumaa hayru hadduu jeexo wajaba cala alawali cashrun baa ku waajibaya wacala ahaani khamsun wain awdaxa mudixatayni hadduu markaa caddeeyo wakharaqa baynahumaa dhexdoodana uu jeexa filbaaطini xagga hoose faqad qiila waxa la yajibu calayhi arshu mudixatayn waqiila waxa la arshu mudixa wain shaja fii jamiici ra'sihi hadduu shajatan ayuu dakray duuna almudixa wa awdaxa fii bacdihaa barhkeedna waa muwadix haddaunta wain awdaxa fii bacdiha walam yanfasil bacduhaa can bacdi kama socmin wajaba calayhi arshu muudixa waalhaashimatu maa tahshimu alcadmu waa talafda jebisaa wayajibu fiiha waxaana ka waajibaya cashru min alibil toban geela ayaa ka waajibaya ee wain darabahu bimuaqalin hadduu ku dhufto shay la cuseeyo faashima cadma walam yajtac si aanu dhaawicin lazima hamsu min alibil ayaa ka waajibaya waqiila waxa lay talzamhu xukuma xukuma ayaa ka waajibina waa layidhi waalmunaqilatu maa laa tamru waa taan bogsan ilaa binaqli alcadmi dee laf gurideed mooyaane wayajibu fiiha hamsa cashrata min alibil ayaa ka waajibaya wlma'muumatuna maa tasilu ila aljilda waa tagaarhaysa allatii tali dimaaq maskaxda la xidhiidha wa fiiha ulu diya ayaa ahaatay wadaamiqatuna maa wasalad ila dimaaqi waa tagaadhay wayajibu fiiha waxaa ka waajibaya maa yajibu fi lmamuuma maamuuma wixii ka waajibayey wuxuu leeyaha haashimu waa talafda jebisaa haddii markaa idaax intay lafdi caddaata lafdina cadkiitu dhammaada lafdina jabto wayajibu fii cashri min toban geela ayaa ka waajibayaan sayd ibnu haabit ayaa ka sugantay qadara fiiha cashra min alibil inuu ka qadaray hadduu haddaba wax culus ku dhufto dee feer buu ku dhuftayba ama bur buu ku dhuftayoo lafdii baa jabtay dushana kama dhaawacmin nasiiba khamsu min alibil shan geelun baa ku waajibaysa leanna waa shan idaaxa iyo shan jabkaa mar haddii idaaxi meesha ka maqayay shantii jabka ayuunbaa soo sugaysa qiila wuxuu leeya talzamu xukuuma xukuumaunbaa ka laasimaysaoo waa jababkii jirinka kale ayuunbuu la mid noqonayaa munaqilana waxaa la yidhaahdaa haddii markaa wadaa shajahu ayuu leeyahy masalan ibnu rifca halkan wejiga xaggiisa hore iyo xagga dambe wejiga xaggiisana hore iyo madaxa xaggiisa hore u jabiyey waa sidii mudixada oo kale ayana laba haashimuun bay noqonaysay say laba mudixo u noqonaysay munaqiladuna waa taan bogsan ilaa binaqli alcadm dee lafo la guro oo laga soo saaro mooyaane ama lafuhu ay guuraan ama lafo laga soo guro mooye aanay bogsanin taana markaa munaqilaa la yidhaha wayajibu fiiha hamsa cashra min alibil shan iyo toban geela ayaa ka waajibaya maamuumana waxaa la yidhaahdaa wa fi lmunaqilati hamsata cashra min alibil xadiidka markaa nasaa-i warinayo maamuumada maa tasilu ila aljilda alatii tali dimaaq xuubka maskaxda ku daadhan hadday gaadho oo maskaxdu ay muuqatana waxaa la yidhahdaa ma'muuma wa fiiha ulu diya ayana saddex iyo soddon wey kitaabkii camar bn xasm wa fi lmaamuumati ulu diya ayaa ka waajibaya fi lmaamuumati ulu lcaql alaaun wa alaauuna min alibil wa ulu ayaa markaas xadiid dheerna markaa ku soo arooray daamiqaduna waxaa la maa wasalad ila dimaaqi waa taa maskaxda gaadhay xuubka dilaacisay wayajibu fiiha maa yajibu fi lma'muuma uluudiya unbaa ka waajibaya mada qaarna waxay dhaheen waxoogay ayaa markaas loogu darayaa wlhaashimatu maa yashibu cadma waa ka jebinaya lafdo fa yajibu fiiha cashrun min alibili baa ka waajibaya fain darabo hadduu ku dhufta bimuaqalin wax la cusleeyey fahashama alcadma uu jebiyo walam yajrax aan u dhaawicin wajaba hamsu min alibili baa waajibaya waqiila waxa lay talzamhu xukuuma wاlmunaqilatu maa laa yabro waata aanu lafdi bogsanayn ilaa binaqli اlcadm laf yacni guurindeed iyo kasaarideed mooyaane fa yajibu fiiha hamsa casharata min alibil ayaa ka waajibaya wاlma'muumatuna maa tasilu waata gaadha ila aljildati alatii tali dimaaqa maskaxda markaa la xidhiidha wa fiiyani ku xigta tali dimaaqa ku xigta wafiiha uluثu diya ayaa ahaatay wadaamiqatuna maa wasalad waa tagaadhay ila dimaaqi maskaxda oo fa yajibu fiihaa maa yajibu fi lma'muuma wixii ka waajibayey ayaa ka waajibayay wallah aclam